roma cutubka afraad haddaba maxaynu nidhaahnaa inuu helay ibraahim oo awowgeennii hore ahaa xagga jidhka waayo haddii ibraahim shuqullo xag ku noqday waxuu ku faano buu helay ee ilaah hortiisa ma aha maxaa qorniinku leeyahay ibraahim ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo haddee kii shaqeeya abaalgudkiisa looguma tiriyo sida nimco laakiinse sida qaan oo kale laakiin kii aan shaqayn ilowse rumaysta kan xaq ka dhiga kuwa aan cibaadada lahayn rumaysadkiisa waxaa loogu tiriyaa xaqnimo sida daa'uudna uga sheegayo barakadii ninkii ilaa xaq u tiriyo shuqullola'aantood isagoo leh waxaa barakadaysan kuwa xadgudubyadooda la cafiyey oo dembiyadooda la daboolay waxaa barakaysan ninkii rabbigu uusan dembi u tirinayn haddaba barakadan miyaa lagaga hadlay kuwa gudan oo keliya mise kuwa buriqabkaana waa lagaga hadlay waayo waxaannu nidhaahnaa ibraahim rumaysadkiisii waxaa loogu tiriyey xaqnimo sidee baa haddaba loogu tiriyey ma markuu gudnaa mise markuu buriqabka ahaa ma aha markuu gudnaa laakiinse waa markuu buriqabka ahaa oo wuxuu helay calaamadda gudniinta tan ahayd shaabaddii xaqnimada oo rumaysadkii uu haystay intuu buriiqabka ahaa inuu noqdo aabbihii inta rumaysata oo dhan inkastoo ay buriiqab yihiin in xaqnimo loo tiriyo iyaga iyo inuu aabbaha gudniinta u noqdo kuwa aan ahayn kuwa gudan oo keliya laakiinse kuwa ku socda tallaabooyinka rumaysadka ee aabbaheen ibraahim haystay intuu buriiqabka ahaa waayo ballankii lagula ballamay ibraahim ama farcankiisii inuu ku noqdo kii dunida dhaxli lahaa uguma iman sharciga laakiinse wuxuu ugu yimi xaqnimada rumaysadka waayo haddii kuwa sharciga leh ay noqdaan kuwa dhaxalka leh dee markaas rumaysadkii waxaa laga dhigay wax aan waxtar lahayn ballankiina waa la buriyey maxaa yeelay sharcigu wuxuu keenaa cadho laakiinse meeshii aan sharci jirin xadgudubna ma jiro taas daraaddeed waa xagga rumaysadka inay noqoto xagga nimcada in ballanku hubaal u ahaado farcanka oo dhan ee uusan u ahayn kan sharciga leh oo keliya laakiinse inuu u ahaado kan leh rumaysadkii ibraahim kan aabbaha inoo ah kulligeen sida qoran quruumo badan baan aabbe kaaga dhigay ilaah uu rumaystay hortiisa ka nooleeya kuwii dhintay oo u yeedha waxyaalaha aan jirin sida iyagoo jira ibraahim rajuu wax ku rumaystay iyadoo aan raja jirin inuu aabbo u noqdo qurumo badan sida waxyaalihii lagula hadlay leeyihiin farcankaagu sidaasuu noqon doonaa isagoo aan rumaysadkii ku tabar yaraan wuxuu ka fikiray jidhkiisii sida mayd oo kale ahaa isagoo boqol jidh ku dhow iyo maydnimadii maxalkii saaraa ballankii ilaa rumaysad darro kagama uu shakiyin laakiinse rumaysad buu ku xoogaystay isagoo ilaah ammaanaya oo aad u huba in wixii uu ballan qaaday uu samayn karo sidaas daraaddeedna waxaa loogu tiriyey xaqnimo wixii loo tiriyey looma qorin isaga aawadiis oo keliya laakiin waxaa loo qoray innagana aawadeenna waa loo tirin doonaa kuweenna rumaysan kii kuwii dhintay ka soo sara kiciyey rabbigeenna ciise kii loo bixiyey xadgudubkeenna aawadiis oo loo sara kiciyey inuu xaq inaga dhigo